الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسه طبعا يا سقالات waajibaat sacyi waxaynu kusoo jirnay kitaabu lxaj kitaabkii xajka ka hadlayay ayaan kusoo jirnay marka waajibaatu sacyi waxa weeyaan oo markii qofku dawaafo ka bacdi sacyi baa la doonayaa in lala yimaado sacyigii waa kana marka waajibaatu sacyi baa la yihahda waajibaatu sacyi arbacatun afar weeyaan kow an yabda-a waa inuu bilaabo fii kulli witrin tira isdheer dhammaanteed bisafa safaya marwo soo maaha tirada isdheer tira isleeg iyo tira isdheer baa jidha waa garanaysaa tirada isdheer waxaa laga bilaabayaa mar kasta oo toddobada jeer ka mid ah safa tirsiyada isdheer oo toddobada ku jira safa wa an yabda-a waa inuu bilaabo fii kulli shafcin tiro kasta oo isla egna bilmarwati meesha marwe la yidhaahda marka tiradu ka bilowna halkaas safa ka soo qaad halkaana marwo tirada marka isdheer waa inaan safa ka bilowno kow bay ay noqonaysaa kow bilowga horeba safaan ka bilaabayna aayadda maadaama ina safa laga bilaabay waa qofkaas waa socday waa socday waa socday marwow tegey halkaa kow baa u dhammaatay marwow labadii kasoo bilaabaya soo tira isleeg maaha marwow labadii kasoo bilaabaya oo soo soconaya safoo imaanaya labaa u dhammaatay saddex buu hadda safa ka bilaabaya soo tira isdheer maaha safow marwo ka bilaabaya waxaan leeyahy safow wuxuu ka bilaabayaa markii saddexaad oo tiro isdheer ah marwow tegaya saddex baa u dhammaatay afarba wuxuu ka soo bilaabayaa marwo oo tiro isla eg ah safoo imaanaya afar baa u dhammaatay shanba wuxuu ka bilaabayaa safa oo tiro isdheer ah marwow tegaya shan baa u dhammaatay lix oo tiro isla eg wuxuu ka soo bilaabayaa marwa safoo imaanaya lix baa u dhammaatay toddoba oo tii u dambeysay wuu safo ka bilaabayaa marwo ku dhammaynaya khalaas marka tiro kastoo isleeg witri baa la dhahaa soo maha safa buurta la yihahdo waa jabalu abi qubays dacalkiisa safadanaa maqleysa waaya marwadana waa buurta kale iyaduna oo jabalu qaynuqaac toddoba boqol iyo toddobaatan dhundhun bay dhan tahay inta masaafada u dhaxaysa wa an yakuuna waa inuu yahay sacyigu sabcan toddoba toddoba jeeroo la hubo wa an yakuuna waa inuu yahay sacyigu bacda dawaafi ruknin dawaafu rukni ka bacdi aw quduumin dawaafu quduum ka bacdi kolleyba sacyigu waxaa shardiya inuu daba dhaco dawaaf adoo dawaafay oo kacbada maray toddobadii jeer baa la imaaneysaa sacyiga safiya marwo markaas dawaafkaas ama rukni ma noqon dawaafu rukni waa kee dawaafka arkaanta xajka ku jira oo maalinta tobanka iyo wixii ka dambeeyay lala yimaado dawaafu rugni dawaafu lifaada magacyo badan buu leeyahay ama dawaafulquduum oo markii hore aad soo gashay oo meesha timid adoo muxrima dawaaf sunnaa baa jira kacbada inaad dawaaftid kaa dabadiisa xataa sacyiga waa sii horumarsan ka dhaa sacyiga waa sii horumarsan ka dhaa waa la imaan ka dhaa ayb marka labadaa dawaaf kow doono dabadiisa ha dhaco marka dawaafki waa ogeyd waxaa laga bilaabayaa xajarul aswadka oo soo maran xajarul aswadkaa ka bilowda kacbadu bidixda kaa jidha meeshaa ka bilowda xajarul aswadka markaa ku timaado waa kow ka bilow mar labaad meeshii lafteedii misna ku imow waa labo saasaa toddobada iyadana ku dhammaynaysaa xajarul aswadku waa dhagax cajaa-iba oo halkaa yaalla oo waag hore waa caddaaya waxaa lii si dadku u salaamayeen oo dembiga iskaga reebayeen buu madoobaaday xajarul aswad baa leedahay waa dhagax madow hadda laakiin mar baa qola dhacday oo qarnigii afraad qarnigii saddexaad xoogaa ka bacdi waxaaba lagu tilmaamaa inay ahayd ma garanaysaa saddex boqol toban iyo toddobadii hijirada dee toban iyo toddoba mar haddii lagu jiro qabri qarniga afraad baa lagu dhex jiraa qolo qaraamidda la yidhaahdo qaraamidda waa magaalada maka soo galay qoladaa markay magaalada soo soo galeen bay waxay sameeyeen xajirul aswadkii bay qaateen meel fog bay la aadeen meel hajira la yidhaahdo waxay doonayeen dadku inuu xagga usoo xajiyo waxay sayeen mar haddaan dhagaxii laga bilaabaya qaadateen dadku idinka idiin imaan doonaanoo xaggay usoo xajinayaan dhagaxay soo dabagelayaan xoogaana dhagaxi waa jajabiyeen labaatan sanay haysteen dhac dowladdii cabaasiyiinta baa soo celisay dagaala daran baa dhacay dowladdii markaa muslimka matalaysay iyo nimanka iyaga ah marna waxaa la yidhaahdaa soddon kun oo lacagta adagoo diinaarka iyo dahabkaabaa looga soo gado oo looga soo cesho meeshiisi baa hadda u yaallaa dayib hadda marka qofis baa saa loogu riday oo xadiid bir baa saa ugu dahaaran oo dhinacyada dhan laga marsha wax la bixi karaa ma leh wuxuu yidhi intaa marka uga hadlay sacyigii iyo arkaantiisii oo safar laga bilaabayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salatu wasalaam nabda-u bimaa bada allahu bih wixii ilaahay ka bilaabaan ka bilaabayna ina safa soo loogama bilaabin marwo kama bilaabi karin waa inaad safa ka bilowdo ayib qofka sacyiga maraya gaadiid waa iska raaci karaa gaadiid waa iska raaci karaa meesha gaadiid baa iska yaalla hadduu rabo isagoo aan cududaar lahayn xataa laakiin inuu lugihiisa ku maraa u fiican doo awoodo waajibulwuquufi istaaga waajibkiisa carafo la istaagay waajibulwuquufi bicarafata la istaagayay inta waajibkaa sunnaha maaha waaxidun waa hal mid wa huwa waaxidkaasna wujuudu lmuxrimi muxrimka helidiisa weeye bihaa carafo laga helo bihaa biardihaa dhulka carafo waa in qofka muxrimkaa laga helo oo xaajigaah laxdatan ilbiriqs bacda zawaali yowmi carafata carafa maalinkeeda zawaalkeeda ka bacdi intii qoraxdu galbeed u zuushay oo duhur soo galay ilaa duluuci fajri yowmi naxri ilaa maalinka yowmu naxrigu waa maalinka ciidda ah oo xajka maalinka ciidul adxa waa berigeeda ilaa waagu intuu kasoo beriyo aan waa beriga la gaarin inta u dhaxaysa ilbiriqsi ka mid a hadduu carafo tago xajki waa u jiraa alxaju carafana nebigu yihi calayhi salatu wasalaam xajku waa caraf qofkii intaasi dhaafto wax xaj oo u jira ma jira waa waqti dheer maalinta sagaalaad galab duhurkeeda laga bilaabo baa meesha la istaagaa qofkii markaan galabkaa imaan ama saacadahaas imaan galabta hadday sagaal tahay caawa soo tobankii maaha tobanku waa habeenka iidda habeenkaasoo dhan hadduu wakti ka mida yimaado carafo waa istaag intaan waagu ku beryin beri subax ilbiriqs laakiin ilbiriqsu waa inta u yar halkaa mar hadduu qofku tago isagoo muxrimana xajkii waa u hirgala wax kastoo kale hadduu sameeyo uusan carafo teginna wax u hirgalay male ayb meesha waa meesha dembiga lagu dhaafo waa meel dadku la oodo oo ilaahay la isku dhiibo oo magaranaysaa la khushuuco oo la khuduuco oo illinta iyo ilmada la daadiyo oo meel weyna weeye meesha rugniga ugu weyn arkaanta xajka ugu muhiimsanna waaba carafadaas in la istaago taas marka waa in la helo wey ayib marka dee carafa habeenkeeduna waa fadli badan yahay leylatulqadriga isaga ka war qolaaba tiri leylatulqadriga habeenkaas baaba ka fadli badan war maya leylatulqadrigaa fadli badan war maya mid kasta waxyaalay la gaar tahay baa jidha nebiga xaqiisa calayhi salaatu wasalaam habeen habeenka ugu cajab badnaayo soo maray leylatul israa habeenka nebiga la dheelmay weeyaan saacadahana waxaa u sarreysay xagga nebiga saacadda nebiga la dhalay calayhi salaatu wasalaam oo koonka kusoo biiray nebigeennu calayhi salaatu wasalaam maka iyo madiina tee fadli badan magaalada makaa fadli badan baa culimmada badankoodu leeyihiin makal mukarama ilaa meesha nebigu ku aasan yahay oo madiine ku taalla maahe qabrigiisa ah nabigeena calayh salatu slam oo jirkii nebiga ee khalqiga oo dhan nebiga u khayr badan meeshii jirkiisa la xidhiidhay bay ka soo reebaan culimo waaweyn oo muxadisiina waxay leeyahay layskumaba hayaba inay meeshaas afdalul biqaaci buqcadaha ugu sharaf badan tahay khayru khalqillaahi jirkiisa ilaahay u dooray in lagu aaso calayhi salaatu wasalaam ayib intaa markii halkaa looga soo tago xajkuna cibaado cajo badan uu yahay carafana laguu sheegay xajkuna jiri jiray ilaa iyo nebi ibraahim waa dambea jaahiliyadu bedbedeleen oo fawdo ka dhigeen oo dhibaateeyeen oo quraysh inta timid iyaduna kibir iyo balaayo la gashay oo markaasaa wax isbedbedeleen kabacdi sidiisi baa lagu soo ceshay wanaagsanayd carafana xuduudkeeda hadda waa la yaqaan xataa carafe hawadeeda hadduu diyaarad ku maro diyaaradahasaa xujeeda u kor wareegaya qofkaas hadduu xaaji yahay halkaa diyaaradda wadwada oo ama saaran hawadii carafo ku jiraa waa carafo waa isagoo isaagay ka dhiganta xajkiisa waa u jira shaqadiisana waa haystaa maalintaa waa maalinta qofku la rabo inuu dikri ilaahay iyo duco la yimaado isagoo taagan isagoo fadhiya isagoo gacnaha kor taagaya waa garata gacnaha dee kor buu taagan lakin madaxa dhaafin mayo cirka madaxa kor usii dhaafin mayo ducooyin isku aad aadan oo isku dhibayana waxba isku kalifi mayo wixii uu xafisan yahay ducaduu doono iyo luqaduu doono ilaahay ku baryaya ducadana waa ku celcelinaya ijaabadana daahsan mayo hadduu wixii hadiiba waayo dhihi mayo carafan ba ku ducaysay maxaa igu dhacay wixii ma haye waa u soo socotaa ha sugo ama bele kalea looga qabta ama khayr kalea lagu siiyey marna meel la-aan dhic mayso duca kasta saddex jeer ha ku celiyo ducada waxaa lagu bilaabaa xamdiga alxamdu lilah iyo ilaahay la sharfo iyo subxaana allah salliga iyo salaamta nebiga calayhi salaatu wasalaam waana lagu khatimaa ilaah waxaa isi inta la yihahdo horey lagama boode waa inaa ilaahay soo ammaanto nebiga kusoo sallido salaamtid kabacdina ku khatintid ayib maalinkaa nebigu waa khudbeeyey calayhi salaatu wasalaam khudbadii cajaa'ibka ahayd maalinkaa carafo wey khudbatulwadaac khudbaduu nebigu ummadda ku sagootiyey dardaaranka ahayd waxyaalo badanna nebigu ku caddeeyey oo qawaacid iyo axkaam ah baa nebigu khudbeeyey waxaa ka mid ahayd ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum dhiigagiinna inaad daadisaan xoolaha inaad kala dhacdaan cirdigiinna iyo nasabkiinna inaad wax ka sheegtaan xaraan bay idinka tahay yaa dushiinna sida waxa weeyaan xurmada maalinkiinan maalintan waa la yaqaanaa xurmadeeda iyo bishiinan xurmadeeda bishaa waa la yaqaan waa bishii xajka dilxija iyo magaaladiinan xurmadeeda saddexdaas iyagu garanayeen xurmadooda saas saddexdii baa loogu shabaha ayib dumarka nebigu si gaara ugu dardaarmo calayhi salaatu wasalaam raggaana lala hadlo macnaha raggaa la yidhi warhoy dumarka fataqu llaha fi nisaai dumarka ilaahay kaga baqa taasna nebigaa sheegay alayhi salatu wasalaam nebigu wuxuu kaloo sheegay laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin nin carbeed kama sarreeyo nin cajami ah nin cadna kama sarreeyo nin madow ilaa cabsida ilaahay mooyaane sidii la doono ha loo ekaadee ina akramakum cinda allaahi atqaakum cabsida ilaahay weeye dumarka nebigu khayr buu u dardaarmay wuxuu yidhi dumarka xaqooda ha la ilaasho ammaanada ilaahay baa ku qaadateen oo ku xalaalaysateen kelimadda ilaahay xaqooda ilaaliya ayib dad badan baa nebiga la xajiyey calayhi salaatu wasalaam nebigu waa khudbeeyey isagoo hashiisa saaran qofku hadduu wax akrinayo ama khudbo inuu meel kore fadhiyo waa waa fiicanta marka codkiisu dadka ma wada gaarayn saxaabadaa sii gaarsiinaysay waxaa ka mid ahaa hadalladii nebigu ka tegay calayhi salaatu wasalaam waqad taraktu fiikum maa lan tadiluu bacdahu in ictasamtum bih waxaan idinkaga tegay shay haddaa ku dhegtaan idnaan dhumayn maxaa ka fiican waa kitaabka ilaahi waana la ikiin weydiin doonaa war nebigiini ma raacdeen waka ayib famaa antum qaa'iluun maxaa dhihi doontaan nebiga xaqa maydiin keenay maydiin caddeeyey maydin soo gaarsiiyey maxaa dhihi doontaan saxaabadu waxay dhaheen waxaan ka markhaanti kici doonaa nashhadu annaka qad ballagta inaad gaarsiisay wa addayta inaad gudatay ammaanadii wa nasaxta ummaddana inaad u khayr miirtay u naseexaysay dantu say ugu jidha u sheegto markaasaa nebigu fartiisa intaasaa u taagay cirka oo misna hoos usoo laalaasiye wuxuu saa soo yidhi allaahuma ashhad allaahuma ashhad allaahuma sh ilahu ka markhaanti aho haa ilaahu ka markhaanti aho khudbada waa weyn wixii dee markaa nebigu ummadda uga digay warhayslaynina sida gaalada isku laynayso baa hadda muslimiintii lagu imtixaamado waa iyagaas baabi'inaya dilka iyo waxaasoo dhan wixii nebigu kala dardaarama wey sunanulxaji waalcumrati xajka iyo cumrada sunayaashoodii wey sunayaasha xajka iyo cumradu sunanulxaji waalcumrati kaiiratun waa badanta minhaa waxaa ka mid a atalbiyatu talbiyeysiga talbiya la yidhaahda talbiyadu waxa weeyaan markaaba xajka xiratid ama cumrada xiratid labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulk laa shariika lak taasaa qofku akrinaya ku celcelinaya nebigana inuu ku saliyo calayh salaatu wasalaam baa fiican oo salaamo markuu hadba talbiyada akriyo ilaahayna weydiiso rido iyo janno ilaahayna naarta ka magan galo misna talbiyada ku soo celiyo markaad dawaafaysid iyo markaad sacyinaysid waxba talbiye la qaadi maayo waxaa ka mid a sunayaasha waa dawaafu lquduum dawaafka la yihahdo dawaafu lquduum marka qofku soo galo maka mise xaraamka yimaado inuu dawaaf la yimaado mar haddaan carafo ka hor aad timid xataa qofka xalaashaada oo aan xaj iyo cumro midna xirnayn inuu dawaafkaa la yimaadaa fiican laakiin qofka muctamirkaada cumraysanaya ama qof xaajiyo bacda wuquufi carafa carafa intii lasoo istaagay kabacdi yimid dee dawaafkii kalaaba waqtigiisa joogaado rugniga ahaayo uu la imaanaya ilaa dawaafulquduumku waa sunni waa soo gelidda dawaafkeedii waa sunni isagu sunayaasha waxaa ka mid ah waragcatal ixraami xirashada labadeeda ragcadood xirashada labadeeda ragcadood oo maxay ta intaadan xihan xajka ama cumrada laba ragcood sunnaatuko ragcat alxiraam waqtiyadii la diidanaa salaadana ha tukan ilaa sababkooda waa muta-akhir xirashada dambe baa sababka keenay weeye waqtiyadii la diidi jiray salaadu shanta ahaa lama tukado ragcat alixraamkaas iyadoo salaad kaloo farala lagu jiro haddaad timaado ama adigoo faral tukatid ragcado kale lagaama rabo mar haddaa salaad tukatay kugu filan makruuhaatulxaji xajka waxyaalihiisa la kahday iyo walcumrata cumrada kaiirat waa wax tiro badan makruuhaat lxaji walcumrati kaiirat minhaa waxaa ka mid a aljidaalu dood doodaa ka mida iyo muranka iyo isjiidjiidka dadkii camalka ku wada jiray dooda waa khatar wanadaru fiirin bishahwatin shahwo inuu wax u fiirsho limaana fiirsho yoxilu lahu isaga xalaal ay u tahay nadaruhu fiirintiisu wax inuu fiiriyo xalaal ay u ahayd inuu hadda shahwo u fiiriyo lama ogola awal wax xalaal u ahaa inuu fiiriyo hadda shahwo uma fiirin karo waa karaahiye ama lama rabo wixii awal aanba xalaal u ahayn dee marnaba waxaa lama ogolayn haddana kaba sii daran xaj iyo cumraa lagu jiraa ee wax awal u bannaanaaba hadda waxaa la leeyahay yoosanba fiirinin limaa yaxilu lahu nadaruhu eegmadiisu waxay u banaan u bannaanayd aw ayb ayb wixii marka eegmadiisu marnaba aysan u bannaanayn dee iyaduna waxa weeye lama rabo wuxuu yidhi halkaas waxaku shacri timaha inuu ku xoqo bidufri ciddiyaha inuu macnaa gacanta ciddiyaheeda timaha ku xoqdo maxaa yeelay tin baa soo go-i kadha soo raaci kadha tin hadday soo go-dana xoolaa lagu yeelanaya mar hadduu timaha iska jaray timaha ma taaban karo walaa taxliquu ru-uusakum madaxyadina ha xiirinina tin ha ka goynina ilaa aad ka gaaraysaan camalka meeshii loogu talagalay markii camalka booskii loogu talagalay la gaaro baa la xiiraa ama la jaraa ka hor lama raba hal tina ma goyn kadhib waa lagu waardiynaya adagaa lu leeyahay iswaardiye ayb meeshaa marka waxaa ku jira wa tamshiidu ras madaxa shanlayntiisuna waa karaahiyo iyo wallixyati garka inuu madaxa shanleeyo ama garkan dee iyana timaa go-i kara waxbaa go-i kara yana waa khatar hadduuba ogyahay tima inay soo go-ayaan waa xaaraan cidiyaha hadduu marsho ama timoha shan la marya hadduu og yahay in tima soo go-ayaan karaahiye maaha waa xaaraam wاlأkl wax cunid iyo wshurbu wax cabid baa karaahiya fi dawaafi isagoo dawaafaya dee malaayiin qof asaa u dawaafaysa isagoo inu hadba biyihiisa iska cabo oo hadba wax iska cuno oo waa laga yaabaa ina aragtid dadsaa sameynaya wax kastoo kitaabu sheegaan meel baa ku arkaysa waxa weeye hadda wax camalkii kaga buri maayo laakiin waa laga fiican yahay waa laga fiican yahay dawaafka dhexdiisa keliyaha iyo inuu qabsado waa lamid marka arrimahaasna saasaa loo caddaynaya waa inuu iska ilaaliya marka ninkii weynaayo la dhihi jiray caliy alimaam cali zayn اlcaabidiin xajka markuu xirto labeyka ku dhawaaqo waaba suuxi jiray markuu soo miirsadaa waxaa la dhihi jiray maxaa kugu dhacay wiilkii gabadha rasuulka dhashada ilaa waa ahlubeyl maxaa lagugu miir daboolay taasuu waxaan ka baqayaa malaa-igtu inay dhahdo markaan dhaho labeyka ilaahay ku ajiibi inay malaa-igtu dhahdo laa labeyka walaa sacdeyka lagumana ajiibin ya oo la iga diido taasaan igu soo dhacdo ka baqa ah waa nin cabsi ka badatayba ah ilaa qofna waa la ajiibayaa qofna waxaa laga yaaba in la yihahdo waxaad waxba kama jiraan ilahay baan ka maangalnay xataa qofku markuu dawaafayo hadalkii caadiga ahaa inuu iska daayaa fiican hadduu hadlana khayr waxaan ahayn yuusan ku hadlin dawaafku waa salaad oo kale keliya hadalkaa laydiin ogol yahay khayr waxaan ahayn ha ku hadlinina waka muxaramaat lixraam xirashada waxyaalaha lagu xarimay qofka hadduu xaj xirto ama cumro waxyaalaha laga xarimaya muxaramaat baa lahaa muxaramaat lxiraam kahiiratun waa wax tiro badan minhaa waxaa ka mid ah lubsulmukiid shay soo godan xirashadiis cala rajuli ninka jirkiisabuu shay soo godan geliyey isagoo nin ah cimaamad garan surweel qamiis shaati wuxuu doono ama xubin ka midow geshi xataa sanxirkii iyo waxyaalaha maaragtay waxyaalahaas haddii la isku tolay haddii la isku gunguntay waxaasoo dhan ma aha waxaa kaloo iyana xaaraam ah aan la ogolayn wa taqdiyatu bacdi ra'si madaxa berkii in la daboolo baa calayhi ninka ka xaaraana ayadoo noqosha madaxa barkii in la daboola ninka waa ka xaaraan haddii barkii la diiday dee madaxii oo dhanna kaba sii daran koofiyad iyo waxaa ma qaadan karo wax kale kuma xirxiri karo waay wa satrulwejhi wejiga asuridiisa iyo walkafayni labada kaf calacalaha iyo intaa faraha hore ah baa xaaraankaa calal marati haweeneydi qofka dumarkaa isagoo dharkiisi godnaa waa qaadan madaxiisi waa asuran laakiin wejiga maysan asurayn labada gacnoodna ma asurayso ma labada gacnood kale maaha waa kafeynka inta hore kafka calcash laakiin qofku saacadiisa waa qaadan karaayo fargashigiisa waa qaadan karaayo kiishadiisa waa qaadan karaayo suunkiisa waa xihan karaayo kuwaa lama diidana kuwaas wax dhibaataa ma laha wa isaalatu shacri timaha suulintoodaa xaaraam ah tin inuu zuuliyo wlgufri cidiye inuu suuliyana waa xaaraam ayb sakiin ha ku zuuliyo maqas ha ku zuuliyo cidiyajar ha ku zuuliyo ha gubo ha rifo lama ogolo mar haddaysan dhibaato ku hayn wadaha waaduh wuxuu yihi waduhnu shacri ra's madaxa timihiisa in la dhaasho la saliideeyo oo la subko waa xaraam ah iyo walixyata garka timaha garka iyo kuwa madaxa waa inuusan qofku dufan marin saliid marin ayib bal jirka meelaha kale yeelkood iyagu xaaraan maaha sida loo badan yahay wadiibu caraftii iyo diibkii iyo barafuunkii iyo cadarkii iyagana waa xaaraam waljimaacu jimaacii reerkiisa u tagana waa xaaraam wasdiyaadu lma'kuuli midka la cuno inuu ugaarsado albariyi ee beriga ah ugaarta beriga ugaarta badda maaha ugaarta beriga dhulka oo la cuno inuu ugaarsado waa xaaraam hadduu halkaan markuu kasii dhaqaaqayo usan magaaladanba weli dhaafin arko iyo midda xaramka waxaaba u dheertan xaramka haddii camal lagu jiro iyo haddaan lagu jirin marnaba lama ogola laakiin midii kaleo halkaan la ogola hadduuba xaj xirtay ama cumro iyana looma ogola waay waxurima calaykum saydulbari maa dumtum xuruma intaa muxrimiintiin saydulbari waa laydinka xarima waa laydin diidi ayb taasna xataa hadduu qof u dirsado isaguusan soo ugaarsan looma ogola haddii isaga loo soo ugaarsiyo looma ogola haddii qof dharkii loo diiday xirto ama caraftii isticmaalo iyo barafuunka ama subkado madaxii iyo garki ama ma garanaysaa waxyaalihii loo diiday sameeyo wuxuun ka mida ya ama labadii taxallul dhexdoodii u tago jimaac la yimaado isagoo ku cilmire kas ah ama saddex timood iska gooyo ama saddex cidigood iska gooyo muxuu sameynaya neef ari ha gowra oo udxiyada gudaya haddii kale sad lix miskiin ha siiyo saddex saac miskiin kasta saac barkii buu siinaya ama saddex maalmood ha soomo macnaha khiyaar buu leeyahy saddexdaa kuu doono ha sameeye neefkaa inuu gowraco lix miskiin inuu raashinkaa siiyo kiiba saac barkii siiyo iyo saddex maalmood inuu soomo neef gowrac keliya iskama aha intaasoo khiyaar u leeyahy laakiin haddii hal tina ama laba timood gooyo ama hal cidiya ama laba cidiyood neef gaari maysee waa koombo raashina haddii hal xabo uu gooyey hadduu laba gooyona waa laba koombo ayib isagoo aan xalaaloobin taxallulkii hore hadduu jimaac la yimaado xajkiisa waa u dhammaatay waa fasahaad hana iska wado ha iska dhammaystiro ilaa xajku wuxuu kaga duwanya cibaadada kale haddii salaadu kaa budha iskama wadi kadhid soo bilow laakiin xajka isagoo kaa xumaaday qofka ka xumaaday waa la iska wadayaa kafaaro weyn baa lagu leeyahy ninkaas neef geela laga rabaa hadduu kari waayana neef lo ah haddii kalena toddoba ari ah haddii kalena neefkii geel ahaa qiimihiisii oo raashin lagu gaday haddii kalena qiimahaas adigu saas isku daba joogtaa ayib marka waxaa la doonayaa baa lagu leeyahay qofku inuu camalka xajka iyo cumrada waa inuu ilaashado wey waardiyo waa inuu ka hayo ayib oo camalkiisii uusan ka xumaanin gabadha hadda cinda shareer iyo niqaab waa loo diiday laakiin marka xajka joogto ama cumrada muxrimo tahay laakiin hadday fitan ka cabsato waa asturanaysaa okayaalihii qofku waa iska xihan karaa ayib waay masaaishaasoo dhan ba hadda kaga hadlaya kitaabulxaji waa kitaab muhiime qofka ma dhihi kardha waarti wataas waarti beriga ama orod noo doon ama anaa kutusayana keen midna waa laguma ogola marka xaramka ugaarti joogta qofka muxrimka iyo qofka xalaasha labadaba waa ka xaaraan dhowr waxaa jira shay oo meeshii lagu arkaba la dili karo baashaan dafada la dhaho faragoysa dadka caruurta iyo hilibka ka dafto gorgorka oo kale ah iyo dukaha nooc ka mid a iyo jiirka iyo dabaqalooca iyo eyga boqnogoyskaa shantaa meeshii lagu arko waa la dili karaa waa in la dilaba ayib iyo wax kastoo qofka soo weeraroo dhibaya marka hadduu kuwaa dilana waxba laguma leh qof muxrima hadda hadduu inta iska ugaarsado wax gowraco oo ugaartii gowraco lama cunayo waa bakti gowraciisa kaba kama jiro dadka o dhan xataa ma taaban karaan qofka muxrimkaa wax ma guursan karo cidna wax ma guurin karo wakiil iyo weli midna ma noqonayo nikaaxaas hadduu saa sameeyana waa baadi waaya inuu do- do- wax doono xataa lama rabo marka halkaa waxaa noogu dhammaaday kitaab alxaji kitaab alxaji hadduu dhammaaday waxay ka dhigan tahay cibaadadiiba halkaa ku dhammaatay oo ah salaadii iyo zakadii iyo soonkii iyo xajkii afartaas towxiidkiina waaba la iska garanaya qofka intaan la imaanaya waaba in qof ahlu towxiida marka waa cibaadadii qofka khalqiga iyo khaaliqa maaragtay udhexaysay siduu qofku ula imaan lahaa waana muhiim inuu qofku daalacdo ku celceliyo kitaabba kitaab uga gudbo si hadba masaa'il cusub iyo salaadiisii iyo xajkiisii iyo soonkiisii iyo sakadiisii ay ugu hagaagaan ee wixii ka dambeeya waa inuu qofku waxa weeyaan noo bilaabanaya waa beec iyo mucaamaladii bini aadamka dhexdooda sidii loo dhaqmi lahaa taas baa iyana muhiima iyana imaan doonto والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب